markana ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan ayaa inla socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waa tahay waa mar kale iyo toddobaad kale iyo heese qurux badan iyo dhambaaladii aada noo soo dir toddobaad kasta nuura waxaan dhahnaa heese qurux badan heese qurux badan laakiin toddobaad kasta inta miiska noo saaran kuwaasa ugu shidan waa dabcan sidaad u sheegtay heese cajiib ah oo kala daran ayaan dhegaystayaasha u haynaa weliba heesaha waxaa ku jira heeso gaar u ah inta isguursatay iyo mutasawajiinta oo keliya marka dhegeystayaasha waxaan leeyahay ha u dayma la-aanina warqadda ugu horeysana noo soo qaba casha waayahay dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan waxaa hambalyadan diraya baa layidhi dhammaan asxaabta golaha waaye arag football team waa tahay golaha waaye arag football team soo dhawaada waxay kale yihiin injineer axmed muuse cabdi saayaq iyo injineer maxamed sakariye jibriil iyo injineer mustafa daahir nuur jamaali iyo injineer mahad maxamed cali magan iyo injineer shaceyb yuusuf cusmaan iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo yuusuf maxamed cabdalle iyo geele cabdiraxmaan awdaahir iyo daaha maxamed allamagan iyo ibraahim cabdiraxmaan cabdulaahi iyo naasir yuusuf daahir iyo subeyre axmed cabdulaahi iyo axmed yuusuf maxamed iyo cidruus muuse ismaaciil iyo axmed ibraahim maxamed iyo mahdi sheekh axmed iyo doctor cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed iyo cabdulcasiis jamaal nuur waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi injineer cabdulqaadir sheekh aadam cabdi iyo doctor aamina maxamuud cusmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan ugu duceyneynaa meherkaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caanana waanu ugu duceyneynaa aamiin aamiin ayaan ana raaciyey caasha dhambaalka xaggeyga ugu horeeyo sidaas oo kale waa dhambaal meher waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah fardowse cabdi cali wiile cabdi cali kaamilo cabdi cali jamiila cabdi cali maxamed cabdi cali ayuub cabdi cali yaasir cabdi cali muxsen cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali cadow maxamed ibraahim wiile maxamed ibraahim waxaa kaloo diraya hooyo saciido sheekh aadan iyo aabo cabdi cali iyo saruuro ibraahim malaaq aamine ibraahim malaaq nuurta ibraahim malaaq iyo xareedo ibraahim malaaq cabdilcasiis ibraahim malaaq cabdiqani ibraahim malaaq dhammaan reer cabdi cali iyo reer ibraahim malaaq oo kala jooga daafaha caalamka ayaa layidhi waxay halkan hambalyo meher ay uga dirayaan hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi muriidi ibraahim malaaq oo meherkooda uu ka dhacay dalalka kenya iyo america waxaan leenahay arooskuna soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa bal heesta ugu horeysa waxaad tiri toddobaadkan heesaha waa heese aada u qurux badan dabcan logow waa la yiri looba jooga heesaha quruxda badan bal midda bal midda ugu horeysa heesaha quruxda badan dhegeystayaashana markhaatiha ka noqdaan jacaylkii waayo arag astaantii lagu xusaay ubuucda beerkii wadnaha adaa masallaha dhigto kaligaa kugu aamine cid kale looma ogola weliba caasha beytka ugu dambeeyaan aada uga helaa
wuxuu leeyahay aroortii cir onkaday iyo udgoonkii gufaacaday xareedii iyo oontirtiiyo raxmadan ku ildoogsaday wow dabcan maxaa kaaga baxay caasha halkaas qurux lasoo ururiyo qurux lasoo koobay oo qurux la miiray wuxuu leeyahay qeybaha dambe ijaabadan ka aflaxaay ileeski nuur daalacshaay xubnaha jirka ururiyo ruuxaad ku aroortayoo iridkaas sanbabada degto cid kale looma ogola marka halkaas waxaa ka dhadhansan kartaa in heesta ay kasoo meexatay maskax fayow looguna talagalay maaragtay marwo sharaf leh marka waxaan leenahay ku raaxeysta mutasawijiinta iyo maaragtay inta isguursatay iyo inta isu dhaxday ee ubadna isu dhashay ereyada heestan aad bay u qurux badan yihiin waa heese lasoo waa ereyo lasoo xul waa sidaan sheegay waa qurux lasoo ururiyey oo meel laysugu keenay abwaanka abwaanka ma qiyaasi kartaa dabcan caashi inaan xusno waa waajib abwaanka ereyadan quruxda badan maskaxdiisa ka keenay tuujiyey una hibeeyey ama ku kordhiyey literatureka ama adabka soomaaliga ama maaragtay suugaanta soomaaliyeed waana bare maxamed fidow mid kamid ah abwaanada uga caansan dabcan caasha adigana waad waad garanaysaaye aada iyo aad aada iyo aad bare maxamed fidow lento waa tahay yaa ku luqeynaya heestana waa fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen lafoole waa tahay dhegeystayaasha aan u kala baxno ereyadaasi quruxda badan iyo codka quruxda badan ee ku laranba
abaalkaadiga xumay weligay ma iloobayo qalbiga ku abuurantee ugu uuli ugu adaanibka ku jeclahay ugu uuli ugu adaanibka ku jeclahay
lailaha waxbaa ka dhacay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen dhegeystayaal heestaas macaan ee ruun iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dhinaca dhambaalada aan dabcan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxaa noo soo diray doctor daahir jaamac muuse daljir ayuu ku magac dheer yahay cabdikariim maxamuud xirsi waxau ku magac dheer yahay guji iyo maxamed jufo iyo farxaan maxamed madar waxau ku magac dheer yahay farxaan tiyo iyo cayaaryahan baa la yidhi abokor jufo iyo faysal cumar madaar wuxuu ku magac dheeryahay qumuuj waa qumuj iyo yaasiin cumar madar iyo cabdixakiim cumar madar iyo guuleed cumar madar iyo madar cumar madar khaalid cumar madar cabdiraxmaan faysal ismaaciil wuxuu ku magac dheeryahay dhago iyo dhammaan baa la yidhi dhallinyarada iyo cayaartooyda xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay ambaliyo iyo bogaadin u dirayaan mawliid cumar madar iyo nimco cabdi xasan oo labadii bishan aan ku jirnay sideedaadii sanadka laba kun iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaara baa la yidhahay iyo fiiro gaar ah loo fiirsado waa tahay ducada waa xaggiina noorow u ducee ducadaadana inuu ilaahay u aqbalana waa kusii daraya marka mar haddii inay fiiro gaara oo ha loo soo duceeyo meherkani u ducee nuurow waayahay een, waxaan leenahay een, mawliid iyo nimca noqda kuwa isku waara ubad khayr qaba kala hela oo awlaad saalixiin ah ilaahay uu u hibeeyo aada iyo aada allah u aqbalo aqbalkaa muhiima mawliid iyo nimco waxaan leenahay meherkiina midkii loo aayo aqalgalka uu ku xigo waara ee ubadka wanaagsana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalka xiga dhambaalka xiga eh, waxa uu naga soo gaaray muumin cilmi sheekh cumar oo jooga magaalada cadaada waxa uu leeyahy waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday eh, waa warsan axmed cali waxaa kale uu salaamayaa een, hooyo dahraan axmed cali iyo hooyo shukri axmed cali waxaa kale uu yiri waxaan salaamayaa walaalahay oo kale ah buu yiri leyle cilmi sheekh cumar eh, shamso cilmi sheekh cumar iyo sahro cilmi sheekh cumar deeq cilmi sheekh cumar iyo bishaare cilmi sheekh cumar eh, iqro cilmi sheekh cumar maxamed cilmi sheekh cumar aamino cilmi sheekh cumar cumar cilmi sheekh cumar iyo cabdiweli cilmi sheekh cumar eh, muumin cilmi waxaan filayaa in eh, maaragtay kaa guddoomeen salaantaasi aada hawada u marisay dhinacii heesaha caash waa tahay heesta labaad ee barnaamijka nuur oo aan soo qabanayo waa heesta halkudhageedu yahay insha allah waxaa wada qaadaya labada fanaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khatra daahir cige heestan maanta markii aan soo xulay ee aan dhegaystay waxyaabaha aan la yaaba waxaa ka mid ahaa ereyada cajiibka ah ee soomaaliga ah ee ka buuxa Eh, weliba waxaa igu soo dhacday asxaab maaragtay macalimiin ah oo jaamacadaha eh, dibadaha maaragtay sida dalkan iyo sweden iyo ka dhiga luqada soomaaliga waxaan dhihi lahaa ardaydooda ha ugu- ha ugu tala bixiyeen inay dhegeystaan eh, ardayda eh, maaragtay eh, adabka ama suugaanta soomaalida sida gaarka ah u raba inay ugu takhasusaan ama Sababta- jecel inay af soomaali fiican ku hadlaan weliba ereyada layaabka leh ee ku jira caash waxaa ka mid ah magacyada een, ay soomaalida u yaqaanaan roobka ah, xilliyada maaragta kala duwan da-ah aada iyo aad weliba nuurow een, nasiib wanaag waxaa nasiib u yeeshay allah u naxariistay abwaanka heestan sameeyey inaan la kulmo oon shaqo isugu nimaano een, markii ugu horreysaan shaqo isugu nimid oo ii bixiyey caasho waayeel allaha u naxariisto heestan waxaa sameeyey een, abwaan maxamed jaamac kayd marka caasho waayeel markuu ii bixiyey asxaabiga ag dhaweyd dhinac kale ka saareen wuxuu yidhi wuxuu kuu qarinayaa caasho waa dhalin markaasuu yidhi anaaba jooge maxaa loo fasirayaa hadalkayga haye cimrina waa u gaban weli caqlina waa u waayeel halkaas ma kasii wadaa maya maya halkaas ku jooji yaa salaam yaa salaam alla lehe waxaan filayaa inaad eh, wax badan ka faa'iiday Al- allaha u naxariistay abwaanka Eh, dhegeystayaashana waxaan leenahay nala dhegeysta heestaasi macana
guucuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaydkii ciribka isa saari guucuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cibi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaydkii ciribka isa saari ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay balanbaalis calamale haddaba cugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda duceliyaya ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay
walanbaalis calamale hadaba ugato xiisa shimbiruuras faraxliyo luuqda soconiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarabu rahu rahu caadadiisi ka dhaxiya jidhaama badi labadii bidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisi ka dhaxiya jidhaama badi labadii bidcawl cusubka ubadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku cadsuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisa carabba isku keensiyo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadko ku cigaalan dharabo hobaya hobaya hobaya hoy subaxdii cadceeduna ku cashuuntay nuurkii hobaya hobaya hobaya hoy ayaadiya cajabisa calabka isku keysiyo dhicaana iyo nabaad insha allah
carradaa tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawahaleeye soo celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu dhaysteen carradaa tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawahaleeye soo celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu gaysteen heega culay camaloorima tahay daruuraha iscudhayo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkor cabatay fiintii heega culay camaloorima tahay daruuraha iscudhayo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii abaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkaay wangeyin abaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkaay wagiin cabdiraada noloshaada cindigayga taan qabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah kucugtaya insha allah calafay isu keensimo ilacaana iyo nabaad insha allah cabdiraada noloshaada cindigayga taan qabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah
waa tahay heesta insha allah iyo codadka cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo khadra daahir ciga intaas haddaanu ku dhaafno barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ayay dhegeystayaashu weli la socdaan heese kalaa soo socda hase ahaatee dhambaaladii ayaa halkan dhooban tan agtayda taalla haddaan soo qabto nuuro dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda sahra dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey iyo barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maade iyo caruurteeda wiilo xaaji cabdiraxmaan maade iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maade iyo caruurtiisa sacdiye xaaji cabdiraxmaan namaade iyo caruurteeda iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan namaade iyo xaaskiisa iyo raxma jeyte xayaab iyo caruurtooda jamaal xaaji cabdiraxmaan namaade iyo xaaskiisa sacdiyo cabdulqaadir iyo caruurtooda iyo cabdikariim xaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa xamdi xasan iyo caruurteeda iyo hooyo canab diiriye gurxan iyo caruurteeda hooyo canab foore iyo odageeda ibraahim kawsaar iyo caruurtooda iyo abti maxamed haroole iyo xaaskiisa hooyo xayba xasan iyo caruurtooda iyo abti cabdulaahi haroole iyo xaaskiisa hooyo aamina umul iyo caruurtooda warqadda way dheer tahay waxaa kaloo ku jira abti cabdi bare iyo xaaskiisa hooyo khadiijo cali garasow iyo caruurtooda hooyo malyuun bashiir iyo aabe rooble iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii hooyo cadar maxamed john iyo caruurteeda yaanan ka tegin sacdiyo axmed aadan iyo cismaan axmed maade iyo abti shire haroole iyo dhammaan reer xaaji cabdiraxmaan maadey oo kaleah baa la yidhi iqra xaaji cabdiraxmaan iyo nuur xaaji iyo rees xaaji cayni xaaji xamsi xaaji iyo muxsin xaaji iyo cabdicasiis iyo cabdiweli wax dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan xuseen cabdiraxmaan maadey wuxuu ku magac dheer yahay baaba iyo ubax maxamed haroole oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay yidhaahdeen waxa arooskoodu u dhacay maalintii khamiista oo bisha sideedaadna ay ahayd lix sanadka laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin arooskaasi waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo owlaad baari oo khayr qabtana lagu kala helo aamiin waa tahay ee dhambaal dhalasho ayaan haya caasho waxaan lagu bilaaba waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waxaana diraya dadka kale ah haaruun axmed cabdi iyo xaaskiisa sahro bashiir maxamed waxaa kaloo ku jira dadka diraya rashiid haaruun axmed iyo kiin nuur shiriyabarow cabdixaliim maxamed cali cabudi injineer xasan cabdulaahi maxamed iyo farxiyo cabdicasiis janaay maxamed cabdicasiis oo loo yaqaano canada iyo sahara salaad iyo caruurteeda iyo abisheekh xasan cabdiraxmaan maxamed cusmaan macalim aadan iyo imaan xasan salaan dhammaan dadkaasi oo kala jooga baydhabo xudur kambala iyo jordan waxa ay tahaniid dalasho oo farxadle ay u dirayaan ibraahim isaaq wadani iyo mune maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay dalka canada gaar ahaan gobolka british columbia waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta saddexaad caasha aan toddobaadkan dhegeystayaasha u hayno waa heesta ajaajina waxaa ku luuqeynaya cabdi maaxi muuye iyo xawakiin laakiin ereyada ku jira heestan waxaa kamid ah afar irdoodka iyo aweeska maad aadi karee agagaarka unisefta iyo ansaloti igu imo marka caasha su-aasha aan ku hayo ayaa ah maadaama aad wardhigle ya aad ahayd ciyaar wardhigle oo aad ku dhalatay warta nabadda afar irdoodka iyo aweeska iyo unisefta iyo ansaloti bal ii faahfaahaya wardhigley wardhigley xaafadeena daris aheyd holodaagan ku dhashay nuurow xaafada wardhigleyda iyo holodaagna way isa saaran yihiin laakiin waa isku cayaalkiin bay isleeyihiin cayaal holodaag iyo cayaal warta dhiiga waa tahay horta ma kusoo gaaro wardhigley warkeeda in la yidhi wardhigley wasaaradda waayo inta kale wakaaladu ah shurubkaas ma kusoo gaaro hore ereygaas waa isoo gaaraya caasha ya weliba reer wardhigle waa maaragtay halkudhigooda aada iyo aad aada iyo aad laakiin nuurow afar irdoodka iyo aw aweeska iyo iyo unicef iyo anceloti intaba magacan u aqaanaa magac ahaan oo maalin kastaan allah yarxama aaba ka maqli jiray waa zoono ay dadka reer magaalka isugu tegi jireen meeshaas oo dhan intaasoo xaafadood unicef iyo afridoodki waa meelo down townka halkan laga yirahda malaha meelaha dadku ay- faras magaalka ya faras magaalka faras magaalka muqdisho ay ahayd marka muxuu yidhi intaasoo dhan ma tegi kare afridood igu imo mise anceloti waayahay cabdi maaxi muuye iyo xawakiin dhegeysta wacan
I love you aska bilaabma asalkiisa jaceylka uga amoore waa ku abuurma anna kaa maalin kare urkaadigu taale ah
bilaabma asalkiisa jacaylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaama aali kare dhowrkaadi butaale
أهلا أحبك فوق أتناس أضائي إيه أنك إيه مايه أحتاج جواك هاي ajaajina أجاتا ajaajina أجاتا ila joogi bahakta adba koojaasiilade jahadaad kaga qaatee jabooday aawadaa ajaajina أجاتا ajaajina أجاتا أحتاجاتا وأوفي هاي أرجي اتراح النواه واستأصل هي مكان أمركاجا مدينة أبي وايا إشارة
qal aas-aas lahee ma adkaado eedarkiis ooftii cashaqaaga ah anaanu ildaran lahee ubaxso urgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أحتاجاتا وأوفي هاي أرجي اتراح النواه واستأصل هي مكان أمركاجا مدينة أبي وايا إشارة
abqal aas-aas lahee ma adkaado eedarkiis ooftii cashaqaaga ah an aanan ildaran lahee ubaxso urgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أجاتا Ajajina, أجاتا ajajina, أفردوتك إي أو أبيسك أما آدابي كري أسلوتي ما في أجاك وشفتي أجاجا ajajina, أجاجا ajajina, أفردوتك إي أو أبيسك أما آدابي كري أسلوتي ما أجاك وشفتي أجاجا ajajina.
أجاجا cabdi maaxi mooye iyo xaawkin intaasaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada ayaan mar kale u jaleecaynaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha waa hambalyada iyo heesaha waa tahay tahaniyad meher wacan waxaa diraya baa layiri dadka kale ah fardowso cabdi cali iyo wiila cabdi cali iyo kaamilo cabdi cali iyo jamiile cabdi cali iyo maxamed cabdi cali iyo ayuub cabdi cali iyo yaasir cabdi cali iyo muxsin cabdi cali iyo sheekh maxamed cabdi cali iyo kaamilo mukhtaar iyo cadow maxamed ibraahim iyo wiilo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo sheegeeda baa la yiri iyo aamino cabdiraxmaan isaaq iyo sheegeeda iyo caruurteeda iyo hooyo saciido sheekh aadan abe cabdi cali iyo saruuro ibraahim malaaq iyo aamine ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo xareedo ibraahim malaaq waa dhammaan ilmo ibraahim malaaq cabdulcasiis iyo cabdulqanin way ku jiraan iyo sidoo kale nahdi jibriil xaaji dhammaan reer cabdi cali iyo reer ibraahim malaaq oo kala jooga baa layiri daafaha caalamka waxay tahaniyad meher u dirayeen boqorka iyo boqoradda baa la yiri habboon cabdi cali iyo seegeeda cabdi muriidi ibraahim malaaq oo meherkoodu ka dhacay dalka maraykanka iyo kenya baa layidhi iyagoo labadaa dal kala jooga maraykanka iyo eh, kenya ayuu arooskoodu dhacay ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay arooskaasi laba qaaradood buu ka dhacay africa iyo america nuura maxaa ku ducaynaysaa noqda kuwa isku waara ubad khayr qabna kale hel ayaanu leenahay hodan iyo saygeeda cabdi muriidi dhambaalka ugu dambeeya caasha xaggeygana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah faadumo sheekh xasan yuusuf iyo maryan sheekh xasan yuusuf nuurto macalin maxamed nuurno macalin maxamed iyo xabiiba cabdulaahi isaaq zaynab maxamed shariif iyo caasho maxamed xasan faadimo imaan ibraahim iyo salma maxamed cabdulaahi eh, mukhtaar macalin cabdifataax eh, c c c isaaq maya xasan iyo cabdulaahi maxamed xuseen doctor nuurudiin xalane iyo maxamed mukhtaar maxamed xasan nuur cabdifataax yariisow iyo deeqo cabdulaahi faysal Dhe- dhaayo xuseen iyo suleymaan sheekh xasan injineerka dhammaan dadkan waxay tahniid dhalasho u dirayaan eh, doctor warsame amiin axmed iyo hooyo shukri mukhtaar maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasina waxaa loo bixiyay axlaam axlaam noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay nuuro waa heesta ugu dambaysa dhinacaagaan usoo riixo
waa tahay een, caasha heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doono waa hees maaragtay cajiib ah waxaana ku luuqaya fanaanka codka macaan maxamed sulaymaan tubac waxaana heestaani mar walba i xusuusisaa eh, saaxiibkay jamaal axmed cismaan oo inta badan dhegeysan jiray waagii aan istuudiyaha joognay maadaama hadda aan guryaha kasoo shaqeyno waagii markaad tiri waxaan moodinaa ka hadlaysay labaatamayo sano ka hor ilaa waa afar ilaa waa afar bilood ka hor waa inta coronaviruska karantiilkiisa lagu jiro
aa sheegin labaatane waa afar bilood caasha dabcan waadna og tahayo maadaama aan waqti badan isla qaadan jirnay in maaragtay asxaabta isu soo xiista laakiin ilaah nabad ha nagu celiyo oo inaga wada duurkiis kusoo caafimaad gursho qabno waa marka tahay marka laakiin saaxiibka yani saaxiibkaa dhihin saaxiibkan jamaal heesta inuu jecel yahay wuu kuu sheegay inuu dhegeysan jirna waa ogeyn laakiin adinkaa isku dhalinyaro dhalinyaro iyagaa hoos isugu dhigay makuu tataabtay waxyaabaha sida gaarka heestan heesaha kale uga doorbiday barnaamijka markaan dhamayna weydin doonaa anigii adiga ma fahantay
Waa ya dad- laakiin beedka dhexan maogtahay isoo jiita markii aan dhageystay haye muxuu leeyahay waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa ila toban dharaarood ya marka fasiraadii u baahan tahan umalaynaya caasha adigaa suugaanti iyo maaragtay soomaaliga ku wanaagsan ah waa sidaa uheesaysaa waa ilaa hadda la yaabana nuur ile fanaana ahayd oo kooxda v o a haddii la dhex galo koox fanaaniin oo laga dhex samayn karaa ha sheegin caasho iyo jacfaroo joogo aniga meeshaas maaragtay kama soo dhawaan kara waqti waa hees aada u qurux badan oo aad tahay nuro intaasaad sheegtaan kaga haraya inaan sii dabagalama jecli iyada ayaan dabcan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo toddobaadka dambe xilligan oo kale intaan hawada dib ugu kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhale waqtiyow dhul uma soon waqtiyow dhul uma soono webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhale dhayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhaayahaa roonayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa u roonayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba tadheere agtayda dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban dharaaro waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn dhalinyaro insaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro insaanahay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro insaanay dhegahayo araggaba ka dheere agtayda waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay aduugiyo dhoobadiyo cambuudiyo waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkay aduugiyo dhoobadiyo cambuudiyo kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro insaanay kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro insaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo